assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soomaaliya meel walba aada joogtaan waxaa idinku hambalyeynayaa sanad sanad wacan ga noo bilowday waxaan idinsoo dirayaa in ducaa inuu ilaahay sanadka nooga dhigo sanad kheyr qaba oo dadkaygii iyo wadankaygii iyo qoysadeennaba ay ku waaran cimri suuban cibaado iyo iimaan iimaan qabow waxaa idinla hadlaya waa fartuun weli iyo brogramkeeni podcastigii aan ugu magacdaray guubaabo guubaabo saad waa magac siduu uu qeexan yahaba guubaabo waxaan u aasaasay inaan ka wada hadalno waxyaaba horumarka hore noogu keeni karaa noogu geyn karaa hadday noqon lahayd shaqsi ahaan hadday noqon lahayd family ahaan iyo hadday noqon lahayd community ahaan iyo wadana dadkeena soomaalida sheegto o dhan haddaba sinaysay noo bilaabatay caawa mawduuceena waxaan kusoo qaadanaynaa maxay sanad cusub sanad kasta markuu uu bilowdo inteena badan qof walba wuxuu yiraahdaa sanadkan waxaan wax ka bedelayaa caafimaadkayga waxaan ka bedelayaa dhaqaalaha waxaan ka bedelayaa iimaankayga waxaan ka bedelayaa waxbarashada waxaan ka bedelayaa inaan isbedelo oon oon aan dhaqan fiican aan yeesho ama waxyaabo aan ognahoon isku dhaliinayno inaan ka korno oon aan isbedelno marka caawada su-aasha idinkugu bilaaba waxawaay maxaad qorsheysatay ga inaad wax ka bedeshid noloshaada haddaba inteena badan inteena badan inteena badan caalamka oo dhan wax qof walba wuxuu mashquul ku noqdaa liist inta badan oo waxaan sameyn doonaa miisaankan iska ridi doonaa oo marka sanadku uu bilowdo meelaha ugu badan ee dadku ay iska qoraan waa meelaha jiimka ah oo la aado oo miisaanka la isaga dhimo meelaha kale oo nutritionist ama dadka ku takhasusay sida cuntada caafimaad kale loo cuno waxaa lahaay waxaa la hayrgarayaa private ama dad specific takhasus ku leh nutritionka iyo waxaa waxaa la gataa vitamiino badan oo kambaniyaasha vitamiinada sameeya waxay sameeyaan lacag badan january iyo february iyo march dad badana waxay isticmaalaan lacag badan isticmaalaan hadday haystaan wax badan soo gataan ku fikirayaan in ay hadafkooda gaaraan ay miisaanka iska ridan haddaba sidaan u ognahay ama khubaraadu ee cimada culimmadu ay sheegtay sheekadan jiimka la aadayo vitamiinadan la cunaayo sokorta la iska daynayo burkacad la iska daynayo soo jeedista la iska daynayo waxaas dhan waxay ku egyihiin baaditaan bisha saddexaad la gaaro khubaraad waxay dhahaan boqolkiiba boqolkiiba konton dadka olready way ka xiisa dhaceen oo farahay ka qaadeen markiisa marka la gaarana boqolkiiba labaatan iyo shan way ka haraan soo baaditaama la gaaro june boqolkiiba toddobaatan iyo shan dadkii go-aanka ku gaaray inay miisaan iska dhimaan dadkii oo dhan waxay ka dhacaan qarkii ka dhacaanoo wixii waxay ku noqdaan dhaqankoodii hore oo yacni arrintan new yearkii awalbaxaysihii wixii wuu dhacay haddaba waxaa rajeynayaa sanadkan labaatan iyo labada laba kun iyo labaatan iyo saddexda in aan aan ka feejignaan inaan jis go-aan inaan iska gaarno sababta dadku badiyaa aynan waxyaabaha ay ku hamiyaan oy hore uga boodaan aynan oo xiisaha leh xiisahanimada ay ku bilaabatay waxwaan wixii de ma ahan wax hadiiba miisaan kuma korinin labadii sanoo lasoo dhaafa laga yaaba haddii aan las xanuunka ku dhacay ama pregnant ahayn ama waxyaabo kale ay jirinin miisaan ama xitaa any dhaqan dhaqan cusub aada bilaabaysid waqtiga qaadane miisaanka waa iska soo qaato another marka waxaan rajeynayaa hadhootidii guubaabaan idinkugu sheegi doonaa in kow intaanan talada gelin aan aan idinku soo dhaweeyay hadda haddan usoo aada dhegeysiga bilowday rediyahan ama podcastigan la yiraahdo guubaabo qofkiida la hadlaayo waa fartuun weli a k a fartuun fartuun sankamay dhihi jireen walaalahey fartuun cilmi weheliye oo degan magaalada minneapolis minnesota kusoo dhawaada guubaabo aad ka ka download garaysan kartaan fortuun weli com fartunwali.com is my website dan waxaad aadi kartaa podcastiga ka download garaysta meeshaas oo ka dhigayso haddii aad wax su-aala amaba aad waxaan jeclaan laha inaa aada iigu soo sheegtaan maxay waaye ga hadafka ama waxyaabaha aad go-aansatay inaad wax ka bedeshid hadday noqon lahayd dhaqaalaha hadday noqon lahayd caafimaadka hadday noqon lahayd waxbarashada iyo hadday noqon lahayd calaaqaadka aada la leedahay ama n qofka kale maanahaaga ama communitygaaga ama asxaabtaada bal isoo sheeg email isoo dir info at fartunwali com info at fartunwali com mar labaad waxaan idinku soo dhaweynayaa brograamkii guubaabo oo ah brograam soo baxa wiigii mar insha allah hadda waan cusubahay weli nervis aan ahay markaa reediyoga duubayo laakiin guubaabo badan oo dad walaalo ehelay ka imaato darteedaan hore u soconaya insha allah caawa mawduuceen waxaan kusoo qaadanayna waxaan kusoo qaadanayay maxay tahay hadafka aada gaartay ama aada go-aanka aada gaarsiinaan labada kun iyo labada labada kun iyo labaatan iyo saddexda in aada wax ka bedeshid tusaalihii horen soo qaata wuxuu ahaa sida dad badan badan ay lacag ku khasaariyeen inay jiim galaan inay nutritionist aadaan laakiin markii dhowr bilood la gaaro xiisihii uu dhaco soomaali waxay ku baamaadaa xiise iyo xumba way dhacaan inta adatingo oo dad badan ay sameeyaan laakiin ayna hundred percent ayna ku guuleysanin waxaa kamid ah in uu is qofku yiraahdo dhaqan xumi ama waxyaabo oo aan naftaada waxba aan aan aan aan u kordhinayn kaba soo qaad inaad telefoonka internetka partying aad ku jirtid oo wax hore kuu wadaya aadan aadan sameyneynin oo waqtigaaga dhan aad ku dhiminaysid inaad meelaha iska fafadhiistid maqaayadaha habeenka dhan aad iska soo jeedid aad tis waqtigaaga dhan aad ku luminaysid bilaa miclo daro sidaa hadda dadkeenan dibadaha ku nool ama dadka wadankii joogay waxaa la arkayaa dad badan badan badan oo ma ha noqoto dad waaweyn ama dad dhalinyara waxaad umaleysaa inaan si aada iyo aadaan mashquul ugu nahay tiktok iyo internet iyo iyo waxyaabahan snapchatka laakiin iyo instagram waxaad isticmaal iyo youtube dos erooyinkaas waxaa loo isticmaali karaa haddii aada wax siyaadinaysid haddaad communitiga aada wax ka bedelaysid sida brograamkan guubaab oo kale brograamo fiican oo kale jiraan oo dadka wax ku siyaadiya laakiin waxaad u maleysaa hadda aada dadka inay mashquul ugu yihiin sidii maxay tira waxba waxa ka mufaaji-aysan oo likeska ama dadkii mashquul ka dhigay oo waxba waxa ay kafaash ka foolxun yihiin ama ka naxdin badan yihiin in hadeersan dadka ku mashquulay aroosyada lixda saac habeenimo la aadayo waan ka wada sheekeyn doonaa markale laakiin so ga marka maxaad haddii aad tahay qof waqtigiisa ku qasaariya inuu uu adduunyada mashquul kuyo ku raaxeysto laakiin maanta aadan two year college aadan haysanin ama haddaa wadan dibadahan aad ku joogtid oo kale aad labaatan sano joogtid haddaad dadka sideedoo kale aadan hayn qof reerkii kow wadanka dibadaha usoo galay oo xamaali galay xitaa haddii dadkaas aad tahay fursado waxaa jira aad dadkiina beel ugu shaqeyn kartid adigana ugu shaqeyn kartid aadna waxbaran kartid ama ingiriis aadaya ama shahaadeyro laba sana soo qaadataya ama farsamo yaqaan shahaado badan oo ka hadli doono oo saacaddii labaatan iyo afar dollar lagu siinayo oo haddaad xitaa internship aad ku gashid lacag lagu siinayo insuranceka iyo waxaa lagaa bixinayo marka haddii aa qofkaas tahay maxaa kuu talaa waqtigu waa aragtay hadda hore uu cararayaa gii waa aragtay wuu ku dhaafay marka ma waxaa tahay qof shalaanaya caawa oo dhahaya labaatan iyo labadii gii orod bay ugu dhaafay maxaan aan ka bedeli karaa ga hadda dhaqankaas haddaa rabtid inaa iska bedeshid ama dhaqan kasto waxaa jiro waxyaabo badan oo lagu bedeli karo laakiin keligaa ma bedeli kartid waa inaad hadhowtidaa idin sheegi doonaa dad waxaa jira coojij ah oo ku takhasusay dadka sida qofka raba inuu qeybta kooda ka baxo qeybta shanaad hore u socdo qofkii um, qofka wuxuu u baahan yahay musaacadaad wuxuu u baahan yahay in dad khubaraha inay ay- ay- ay saacidaan Een, wuxuu u baahan yahay inuu qofkii uu waxbarto waxaa laga yaabaa adoo one week dhan partyginkii wixii o dhan iska daayay ilaan dhaqan hore lagama jari karo waxyaaba aad intaas u sano aad soo waday waxaa laga yaabaa dib ina u noqotid dib meeshaadii hadda caadadaada hore dib u noqoto waxaa u baahan tahay qofku soo qabta oo ku yirahdo okay waxba male sheekadaada hore dib ha ugu noqotay laakiin hadeersan meeshii kasoo fuq oo arrintii hore dib ugu noqdo waxaad u baahan tahay qofku saacido oo ku garab istaaga arrintaasna waan ka wada hadli doonaa haddii ilaahayna yaa yaa yaa yaa yaa ku saacidi karo haddaad internet addiction aada leedahay haddaad waqtiga iska khasaarinaysid haddaad partyeen uun ku jirtid the other thing 2023 ga aan dad badan anaga u baahna waxa waaye waa sidee way calaaqaadkaaga maalin walba ma ma ma call center miyaad leedahay 24 saaca ma waxaad wacaysaa intaasoo gabara ood balama ka qaadaysaa oo bilaa milaa bilaa maayl maala yacni aad 24 saaca 24 saacad aad aad just yani waxaa ugu wacay hadda call center midaa facebook ku aragtid midii ku aqmartaba oo maxaad is leedahay talo midaan cawada um, maxaad ku samayn kartaa just bilaa maaye bilaa maalaa yacni aa waqtigii siga khasaarisa laga yaabay gabar maskiin inay guriga ku joogto um, laga yaabeaba inaad sida maalinba mid u dheyd garaynaysid inaad ka khanaasta haweenkii oo dhan oo aad aad tahay qof ka khanaas I mean, ka khanaas meaning like ka samrayba aad is leedahay mid walbo oo meesha socota um, aad noqotay aad isku leedahay um, khib- khibrad inaad u leedahay haweenkii oo dhan aad is leedahay waad baratay sababta tahay midii kaasoo horbaxda waxaad is leedahay tan la hadal hadeer taana waxaaba lagu jiraa waqtigii social mediada dad aan is arkina laga yaaba inay internetka um, facebook iyo dib meelaha kale ay ay shukaansi beenbeena la wado taasina waxay aada iyo aada iyo aada iyo aada u siyaadisay aaminaan darada een, ka dhexaysa labka iyo de- iyo iyo dhediga oy keenayso inuu guurkii halaabo oy keenayso laba qof oo is aamintaa uu aada iyo aada u yaryahay oo dadkii singleka ahaa oo oo magaalada jooga ama wadanka jooga uu aada u badan yahay haddii xitaa een, la isguursadana waan aragnay furitaankii almost boqolkiiba konton iyo lix uu uu marayaa hadeertaan inta la ogyahay marka maxaa kuu tala ah haddaad tahay ama gabar ama wiil aan deganayn oo gabadhii intaasoo nin deydgaraynaysa wiilkiina intaasoo haween uu deydgaranayo hal mid una ku ekaanaynin haddii aad tahay mid xaaslo ah oo saddexdii bilood kastaba mid khudba siraa ku qabanayo oo furaya maxaa kaa siiya Eh, maxaa raadinaysaa bahdee adunbaa dhammaanaya ah, gabaray adiguna sidaadoo kale haddaad maalinbu mid intaad ku qabatid uu ku furo oo adigu caruur la-aan nin gurigi keentid dhibaatooyinka badan badan badan badan oo hadda qoysaska naga haysta waa is ognahay haddaad noocaas tahay wiil iyo gabarbo maxaa kuu qorshe eh, 2023 maxaa iska bedeli kartaa maxaad samayn doontaa maxaad and- and see u fikiraysaa ma ma is leedahay arrimahaas haddaad ku dhex jirtid ama aad taqaanid qof walaala oo arrintaas saas ugu jira ama wiil ama gabar maxaad qabanaysaa seed u saacidi doontaa maxaan kaga wada hadli doonaa laba kun iyo labada two thousand twenty three waa waa hadeertaanu noo bilowday laakiin waa ogtihiin waqtigu waa orod rabadaan maarchu bilaabanaya S- w- samarna wuu soo galayaa waa waqtigu wuu ordaya maxaa isleedahay isbedel qaybta ugu dambeysa oo aa mashruucan kusoo qaadanayna intaanan aanan u gelinin een, gubaabida iyo maxaa maxaa arrimaha laga sameyn karaa waxa weeyaan dhaqaalaha dhaqaaluhu een, dadka inteena badan soomaaliya waxaan kusoo kornay danyar baan wada ahayn laakiin hadda waxaa u malaysaa kii danyarta kusoo koray iyo kii milya- een, middle classka kusoo koray kulli qof walba wuxuu tiigsanayo inuu milyaneer noqdo hadda milyaneer a noqotide een, maxaad seed milyaneer u noqon dadka lacagaha hadda haystaan een, soomaali waxay tiraa geedka orod lagu koro orodaa loogu soo degtaa haddaa istiraadid milyaneer kow fast ku noqo Een, sida taariikhuhu ama khubaraagu sheegeen qof faas lacag kusoo gashay waa aragteen een, ee, cadaanku markay weyngareeyaan lotriga ama waxyaabahan een, lacagaha badan een, ee dadku ay gataan oo oo lotriga ay dhahaan markuu qof inta hundred million dollars waxaa qaato hal qof uu weyngareeyo within a, like sanad ama laba sano kabacdi qofkaas ama xabsuu galay ama qof baa dilay ama waa faqriyo jidku taagan yahay sababta tahay qofku haddii uu rabo inuu milyoneer noqdo ama dhaqaalo soo galo ko waa inuu qofkii horta uu wixii u diyaar garooba waa inaa meel hoose ka bilowdaa maalideed waxaan la hadlayay nin soomaaliyahoo oo igu yiri hadeersan dadka magaaladan jooga ugu ugu dhaqaalaha badan oo ku jiro ku iri seed seed seed u bilaabday arrimahan igu yiri waxaan ku bilaabay inaan housekeeper ahaan dhulka xaaqi jiray waxaan ku bilaabay waxaa iigu xigtay inaan shaqo layga siiyey meeshii aan joogay oon kaashiyeer ahaa dan sheekadiisa saa ugu uwad uwada waay kana hadeertan yacni meel hoosaan ka bilaabay maxaa hadda dhib ka haysta soomaalideena iyo caruurteena iyo dadkeena dhexdhexaadka qof walba wuxuu rabaa maanta shortcut uu u milyoneer ku noqdo taas maxay noo keenaysaa musuq maasuq iyo laaluush iyo iska dabawareeg iyo inaan hilmaanay dhaqankeena ahaa qof walba inuu lilaahi axsaan qof wax ugu sameeyo hadda daa qof salaamu calaykum tiraad wuxuu kaala hadlaayo lacag maxaa kaa soo galaayo imse lacag waayo waxaa la isdhex wadaa been iyo iska dawareeg iyo qajjaca la isdhex wadaa marka gan hadda ku jirno see ugu diyaar garownaa inaan dhaqaalaheenu meel hoosebaha nooga soo bilowdo ama meel dhexaba ka bilowday inaan joojino mashquulkan aan ku noqonay lacag kii baadiyo joogay kii banaan joogay kii meel dhexa joogay qof walba wuxuu mashquul ku yahay lacagu mashquul ku yahay haddaa lacag mashquul ku noqotid muhiim waayo waa inaad biilasha bixisaa laakiin qofkii lacag kaliya biisi ku noqdo maxaa dhibaatada ugu weyn oo kugu soo dhaceysa inaad maxay tuli familiga aa mashquul ka noqotid caruurtii aa mashquul ka noqotid oo aad waqti dhan weyn dad badan waxaa jooga dibadaha jooga oo kuwii ay dhaleen labaatan jiro ay yihiin aan ka warqabinin meesha ay ku koraan meeshaay ku weynaadeen lacagtii risqi unbay usoo shaqeynayaan laakiin ilmihii calaaqaad lama le gabadhii xaaskii waa iyadana gurigii hadday ka shaqeyso house wife taabeynan odagu uun lacagta keena la isma yaqaano dhibaato iyo iyo xurguf iyo baabuuxa marka waxyaabahan soo tiriya caawa oo kamid ah war maxay taa waxyaabaha aada ku haminaysa inaad iska bedesho oon kow ka hadlay dadku siday xiisaha ay u sameeyaan miisaanka la iska ridaayo oo lacag badan lagu lagu lagu khasaariyo aana la wadin waxyaabahan qofka waqtigu iska khasaarinayo oo sanadkii oradu igu dhaafa uu leeyahay dhaqaalaha dadka dhaqaalaha mashquul ku noqonayo iyo maxay ahaytooday internetka iyo waxaan biisi lagu yahay oo timeka la isaga khasaariyay waxaad dhageysanaysaan podcastigii guubaabo qofkeedii la hadlayo idin daadihina brogaraamkana mareediyogan waa fartuun weli waxaan sii wadanaynaa caawahan mawduuceeni ka hadlayay ga maxaad qorsheynaysaa inaad noloshaada wax ka bedeshid haddaba waxaan hadda soo qeyb galnay qeybteenii gubaabada ama talada aan kusoo jeedin jirnay waxaad igala soo xiriiri kartaa haddii aad su-aasha iska jawaabi kartid oo ah maxay tahay ga waxyaabaha kugu muhiimsan ee rabtid inaad noloshaada wax ka bedeshid ama aad noloshaada sii siyaadisid waxaan jeclaan lahaa inaad iisoo sheegtiin ama ad iigu soo dirtiin fariin emailkayga oo ah info at fortunewally com info at fortunewally com haddii aad u baahantiin inaad dhegeysatiin podcastga waxaad tegi kartiin fortun wally com and then podcastga meeshaas ka download garaysan kartiin haddii ilaaha idmo haddaba dadkeenan groupka asxaabtana waxay weydiina fortuna hadafkaaga waa maxay adiga anu waxaan leeyahay saddex waxyaabood aan rabaa inaan mashquul ku noqdo haddii ilaaha idmo nafta ii daayo ta ugu horeyso waxaweyn inaan maxay dulay aan biisi ku noqdo inaan qur-aanka barto oon intaan hadda ka aqaano maana aan sii siyaadsado oon oon oon oon cibaadada aan ka daba shaqeeyo taasa kow ii ah hadda waxaan ka dhagaystaa qur-aanka ama internetka waxaan ka dhagaystaa sheekhyaashan ka dhagaystaa oo weli waxaan bilaabana ama bilaabani laakiin qur-aanka waa akhrin karaa kitaabka dhan laakiin ma xifdisani i think jiscamo inta ka hoos isaan si fiican u aqaana oon korka akhrin karaa intiisa laakiin waxaan rajeynaya inaan arintaas aan in qur-aanka aan barto oon not only qur-aanka but aan intaa xifdiyo aan barto tafsiirkana aan ka dhageysto weli sheekh ma ma ma go-aansan sheekha uu ii yahay ta labaad oon rabo inaan aada iyo aada uga shaqeeyo waxay tahay inaan caafimaadkaiga ka shaqeeyo hadda caafimaadku cudur kaliya ma ahan waa caafimaadka yaad saaxiib la tahay waa caafimaadka dhaqaalaha waa caafimaadka nasashada siaad u ogtihiin dad badan waxaan ugu shaqeeyaa oon bilaabay labiyi toban sano ka hor numprofit la yiraahdo isron isron waa labiyi toban jir hadeertaan ma ahan wax aanay aan raba ilaayo intay teyda ka imaanaysa inaan wado oo waxaan rabaa adiga laba sano saddex sano kabacdi inaan isaga dego bosishankaas oon waxyaabo badan badan badan oo fursadooyin badan ay jiraan oo intaan howshan ka shaqeynayay aan bilaabay marka waxaan rabaa inaan bilaabo in aan mashquul ku noqdo inaan u raadiyo isroon ciddayga la wareegi lahayd the same timena ama aan raba inaan bilaabo sidaan soomaaliya uga shaqeyn lahaa oo gurigii hooyo ilaa naxariistee oo ku yaalay galguduud oo aan rabay inaan waxyaaba mashruucyo ka sameeyo oon wixii aan qabanayo aan ugu noqdo ilaahay wax kaloos iiga dhiga oo sadaqa ah hadday noqon lahayd dadka maatada la saacidayo ama hadday noqon lahayd dadka masaakiinta ah oo meelaha barakacayaasha la saacido tan saddexaad oon rabo sanadka inaan si aada uga shaqeeyo waxay tahay in aan isku dayo in aan calaaqaadka aan dadka la leeyahay aan xoojiyo khaasatan qofkii wax iga tabanaya inaan la fariisto qofkii aan ayaamahan isweynay aan raadiyo oon raba inaan isku dayo inaan maxaytole aan nabad raadiyo oon dadki already hadda waan ka shaqeeyaa waxyaaba badan oo aan meelahan ka sheegi karin aan sameeyaa ama nabad haddii la raadinayo ama haddii qoys la heshiisiinayo ama haddii dad la heshiisiinayo laakiin aan rabo inaan erin jimcahoo kale aan designated u sameeyo oon maalintaas qofkii raba inaan wax la qabto hadday noqon lahayd business in qof lala sameeyo hadday noqon lahayd in laga celiyo qof cadowa oo wadankan midabta koorka aada ugu badan yahay waxaan rabaa inaan xoojiyo eryooyinkaas anigoo baranaya yacni dhibaato kasta lugtala ma geli kartid adiga ma ku noqon kartid khubaraa experience ma lahaan kartid laakiin inaan dad badan aan ku xiro dadkaygii oo qof walba uu lacala haddii uu wax u baahdo aan sidii aan awoodo aan u sameeyo ta iigu dambeysa oon twenty twenty threega aan ka shaqeyna waxwaaye inaan barto sida loo yiraahdo maya waxyaabaha iigu dhibka badan oo aan aan aan la dhibtoona waxaa wax qof kasta markuu wax weydiiyo hadday shaqo ay shaqo ku saabsan tahay waayahaan dhahaa marka culayskia iga batay dhibkia iga batay marka two thousand twenty threega waxaan bilaabaya inaan iraahdo ma sameyn karo waxaas taasi waxay ii siyaadin doontaa inaan maxaa la dhaha stress kuley la-aama la ahaanayo laakiin in aan awood intaan awoodi karo iyo intaan awoodi karinin aan aan aan aan aan kala saara si culayska iyo miisaanka uu iiga degto dabcan dad badan way xanaaqi doonaan waxay dhihi doonaan fartuun way kibirtay sababtaa labi tobanka sano ugu dambeeyaan haye wax walba dhahaayo oon qofkan waxaa u qabo qofkan inta ka tuur qofkan fiilada u xir laakiin waxaa arkay in aan seven days a week aan shaqeynayo wax ii naxaayo oo fartuun waa daasha i dhahayna jirin soo sanadkan waxaan ka shaqeyn doonaa insha allah hadduu nafta ilaah ii gaarsiiyo inaan nafteyda u naxo oon ok aan dhaho okay waan waxaas ma sameyn karin haddaba waxa aad dhageysanaysaan waa podcastigii gubaabo oo sanadkan la bilaabay decembertii twenty twenty twogii la bilaabay hadafkiisuna uu yahay inaan ka wada hadalno waxyaabaha ama hore noo marin kara ama dib noo dhigi karay oon isku wareysano si nabada oo oo bilaa daraamo ah qofka idin daadahinaya waa fartuun weli oo degan magaalada minnesota laakiin wadnahayga qalbigayga uu jiro meel kasta oo soomaaliya degan tahay kusoo dhawaada brogramkeena haddaad cusub tahay waxaad iga dhegeysan doontaa amaad iga dhegeysan kartaa fortune wally com qeybta podcastigad naga dhegeysan kartaa haddii aad rabtid inaad information ama wax iisoo dirtid su-aalaha ahaato waxaa aada aada u jeclaan lahaa inaad iisoo sheegtid saddex ama labo go-aanaad gaartid ood rabtid inaad sameysid in yarun baan soo aan soo qoray ah ma caafimaadkaaga ma ma dhaqaalahaaga ma waxbarashada ma sidaa u joojin lahayd waqtigan aad iska khasaaranaysid internetka iyo social media iyo baadiyan aa ku jirtid miya iyo iyo calaaqaadka laakiin maxaan kaloon hilmaamay bal iisoo sheeg email igu soo dir info at fortunewally com oo facebookana fortune wally iga raadin kartaa oo meesha facebook iga message ay usoo diri kartaa haddaba waxaan soo gaarnay qeybteen ugu dambeysay oo talada oo ah haddii aad rabtid in aad dhinaca dhaqaalaha a kortid ama dhinaca miisaanka aad iska ridid caafimaadka amaba rabtid inaad iska joojisid waxyaabaha waqtiga kaa khasaarinaya waxaa jira waxyaabo badan badan badan ood sameyn kartid keligaana ma sameyn kartid waa inuu qofku saacido ha noqoto qof consultan ah ama ha noqoto qof arintan hore usoo maroo kale oo hadduu kaba soo qaad miisaan iska riday kaba soo qaad qof yaqaana sida inta wacaad naftaada loola gado arintaas hore loo wado iyo qof waqtiga khasaarin jira markuu yaraa ama middle ageka ahaa anden dhahay okay now inaa aniga waqtigeyga khasaariya ma ahan waa inaan waqtigeyga ku mashquulaa un howl fiican qabtaa iyo mashquulkan jis laguwada mashquulaya in beritoolaa hurdo ka kacdeen olsarin waa inaa milyaneer noqotid oo shoorkadkaani luluuqaani masuqmaasuqaan se u joojina ah oo inaad meel kasoo bilaawda dad badan badan badan waxaa jiro magaaladan joogo oon oon oon oon aada ula ula admaayar gareeyo oon ogahay in aan markaan la sheekaysto oon dhahna danyarnimadii aan ka imaanayay markaan yaryareyn oo agoonniman kusoo koray hooyo allaa naxariistaa na soo korisay oo nagu soo dhibtootay abtiyaalaa na soo saacdeen arrimahaas ma qarin kari aniga waa inaan ka hadlaa meesha originaalkeyga sidaa uga imaaday laakiin dad badan waxaa jiro aan kasoo tagaan oo qof laba dhaho taajira ahaan jiray marka reality seen seen rabnaa inaan nolosheena hore ugu ugu wadno laakiin also aanan ka teginin wixii xaqiiqadaa dhabta ah odan ka teginin aasaaskii meesha aad ka imaatay haddaadan aasaas helin ma dhisi kartid guri haddaadan aasaas helin ama naftaada intii labaatan sano ama soddon sano ishilmaansiinaysid oodan runta aadan sheegaynin nolosha dhan khiyaaliya ku noolaanaysaa marka waxaan idiin rajeynayaa inuu noo noqdo sanadkii soomaalida oo ah inaan kulligeen kulligeen qof walba oo soomaaliya u soomaaliya u naxo qof walboo soomaaliya uu soomaalida kale u naxo qof walboo soomaaliya inuu nabad iyo iyo iyo prosperity iyo horumar uu ka shaqeeyo waxaa idinla hadlaya waa walaashin fortuun weli oo idinleh habeen wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu